waxaan aaminsanahay aniga marka la yidhaahdo manaahijta reer galbeedka wax manaahijta reer galbeedka ma jiraan manaahijta waxbarashada iyo siyaasadaha waxbarashada dunida waa mid waa lakala waana lakala qaaqaataa waana lakala dhaxlaa marka soomaalida manhajkeeda kuaysan yahay aragtida manhajka soomaalida laba laba arrimooda ma arkeysaa asal u ah mid waxaa weeyaan mid waxaa weeyaan islaamnimo talabaadna waa soomaalinimo islaamnimada waxa weyan caqiidada iyo aragtida islaamka ay ka bixinayso dunida dadka iyo nolosha guud ahaan asal u ah talabaadna waxa waaye soomaalinimo taasoo baahideena iyo jiritaankeena dhanka qowmiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkeysa wax ka dhehayso marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka soomaalida taasna waxay ku salaysan taha ama ay ku dhisan tahay islaamnimada waxbarashada la baranayo in horumar horumar ay keeni kartaa waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo technolojiyada habka waxbarashada waxbarista ardayda iyo iyadoo maarkaysa meesha mar walba laga dhim qaadanayo islaamnimada iyo soomaalinimada waa garta marka takalo saddexaad waxa waaye oo meesha taalo in soo saara arday soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda xagga diinta xagga dhaqanka iyo wadaniyadda marka ma garanayo sida ay dadku yihiin manahijka soomaalida waa manahij meelo kale laga soo amaada laakiin manhajka soomaalida ee waxbar waxbaridda ama waxbarashada waxaa mar walba uu ku salaysan yahay horta laba laba arrimood aad budig islaamnimo mida waa soomaalinimo waa garta principleska kaleentana waad waad og tahay waa waxaa ma arkeysa hadda adiga aad ku sheegaysa reer galbeed laakiin waa waa siyaasadaha iyo manaahijta caalamka oo idil oo ah ardayda in wax la baro dhaqankooda iyo laga dhigo kuwa firfircoon doodaha ka qayb qaadan karo la socon karo ma arkeysa mar walba isbedelada casriga ah marka anaga aniga waxay la tahay manhajkeena wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba islaamnimada waa gartay bal dhinaca kale haddaad fiiriso al-shabaab dagaal ayay idinkugula jiraan dabcan guud ahaanna waxay kasoo horjeedaan dowladda federaalka iyo ciidamada amisom ee jooga hanaankii waxbarashada iyo arrimihii bulshada ayayna hadda faragelinayaan wasaaradda waxbarashada adiga ayaa wasiirkeedii ah bal marka arrintan sidee caqabad ugu tahay dadka ilmahooda ee iskuullada iyo jaamacadaha u dirsanaya waalidiinta iyo guud ahaanba hanaanka waxbarashada ee dalka aniga waxay la tahay laba arrimood waa muhiim waxaani in la siyaasadeeyo ma aha ama dadka soomaalida oo masaakiinta ah qalbiga laga xabo laakiin cid walba way og tahay ciddaan ogeyn dadka soomaaliyeed ee waalidiinta ahna waa loo sheegaya iskuullada soomaalida kuwa hoose kuwa dhexe iyo kuwa sareba waxyaabaha lagu dhiga waxaa ugu horeeyo mar walba tarbiidda islaamka waxay ka tahay ilaa iyo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska laba iyo tobnaad secondary school waa lagu qaataa waxaa kaloo meesha lagu qaataa af carabi oo keenaya ayadana inuu dhaqankii usii dhaweeyo islaamnimada af soomaaliga oo kobcinaya dadka ma arkeysa in afkoodii la baro wadaniyadii iyo identityga cilmiga bulshada kaasoo ma arkeysa taariikhdii iyo geographigii dalka iyo waxaas wax lamid ah iyo science iyo xisaab